dowladda kuweyt ayaa ku dhawaaqday in la kala diray golaha shacabka ee dalkaasi iyo baaq ku saabsan doorashooyinka cusub oo bilo gudahooda dhacaya go-aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay dhaxal sugaha dalka kuweyt amiir mishaal axmed jaabir asabaax oo khudbad ka horjeediyey amiirka dalka kuweyt nawaaf axmed jaabir asabaax oo ku bogaadiyey go-aankaasi war uu baahiyey tv-ga qaranka dalka kuweyt ayaa lagu sheegay dhaxal sugaha dalka kuweyt in si dastuuri ah uu u kala diray golaha shacabka ee baarlamaanka waddankaasi islamarkaasina waxa uu ku baaqay doorashooyin xor ah oo ka dhacaya dalkaasi muddo bilo gudahooda ma fargelin doono doorashada iyo soo xulista guddoomiyaha baarlamaanka ee soo socda ee dalka kamana leexan doono dastuurka waxaan ballanqaadaynaa in aanu ilaalino kalsoonida shacabka ayuu yidhi amiir mishaal axmed jaabir dhaxal sugaha amiirka dalka kuweyt oo hadal ka jeediyey tv-ga dalkaasi dhaxal sugaha dowladda kuweyt oo la hadlayay telefishinka qaranka ee dalka kuweyt ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka dalkaasi in loo midoobo midnimada dalka iyo sidii looga bixi lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka alowsan waddankiisa arrimahan ayaa yimid kadib markii amiirka dalka kuweyt sheekh nawaaf axmed jaabir asabaax uu u igmaday dhaxal sugihiisa in uu la hadlo shacabka kuweyt isagoo ku hadlaya magaciisa tallaabada uu qaaday dhaxal sugaha dalkaasi ayaa timid kadib markii dalka kuweyt ay hareeyaan khilaafaad u dhexeeya xukuumadda iyo baarlamaanka waddankaasi kaasoo qalqalgeliyey wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee dalka kuweyt dalka kuweyt oo ka mid ah waddamada khaliijka oo nidaamka boqortooyada ku dhaqma ayay dadkiisa haystaan nidaam ka yara furfuran dalalka qaar ee khaliijka waxaana la soo doortaa baarlamaanka dalkaasi kaasoo soo dhisa xukuumad madaniya oo dimuqraadi ah oo ka imaanaysa xisbiga ku guulaysta doorashada kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira